asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kolba howlaha jira qayb ka mid ah ama mahmahyaha iyo murtiyaha isku daboolan aynu qayb ka soo qabanno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamigaa mid ka mid a dhegeystayaal si aad u ogtihiinba soomaalidu mahmahyo badan ayay leedahay markii dhanka farsamooyinka laga hadlayo farsamooyinkana aad iyo aad bay farsamooyinku u badan yihiin laakiin farsamooyinka laftooda ayaa kala nooc nooc ah oo midba qayb u dhacda farsamooyinka cajiibka ee soomaalidu ay leedahay waxaa weeye haddaad rabtaa in koor lagu qoro kooroqorowga lagu ag halleeya haan ninkii u baahan in loo qoro haamaqorowga lagu ag halleeya mahmaayihii hore ee soomaalidu ay dhihi jirtay ayay qayb ka ahayd marka lagu leeyahay waa lagu ag halleeyaa ujeeddadu waxaa weeye nin farsamo yaqaan ayaad la soo ag fadhiisane sidoo kalento haddaad rabta suugaan in lagu soxo suugaanyahanka agtiisa ayaa lagu surmaseegteeyaa howlahaasoo dhan soomaalidu horay ayay u sheegtay sababtoo ah suugaanyahanku markaad yara bahasha aad burburiso wuxuu ku dhihi warsaa dheh saasaa ka fiican sidaa dheh buu ku dhihi sidoo kaleento kooroqorowgu markuu arko bahasha arkada kada halaynin keen buu ku dhihi durba kahorta saasuu u rogi ac waaba kanba bahal afjeex ama boodaan ama ama darmad ama caleen ayuuba ka soo saarayba waaba kaas kahorta durba waa isu bishay kaasna waa lagu akala waa farsamooyinkii soomaalidu ay hebela waxaa ii qaba iyagoon isdhihin ay wax ku kala qabsan jireen ayay qayb ka ahayd suugaanyahankana gabay unbaad soo qaadiyo waa tii la yidhi baad dhihi gabay baa ahaa baad dhihi baa riardiday kolkaasaa markaasuu kudhi war sidaa ma ahayne riyahaba idaha u indha ah waa tii la yidhi dheh oo dhinacaas ayuu kaa sixi waa farsamooyinkii soomaalidu ay isku maali jirtay iyadoo aan dareensanayn ama nin walba shaqadiisa in lala ag imaan jiray si uu shaqada wax uga qabto middanna waxay ka hadlaysaa howlaha noocaasa qayb ka mid a dhegeystayaal soomaalidu warshadihii ay lahayd waxaa ka mid ahaa kabatolaha ninka la yidhaahdo kabatole kabatoluhu waxa uu ahaa nin soo saara kabo dalka gudihiisa lagu sameeyey kuwaasoo noocyo badan lahaa lagana samayn jiray idiinta xoolaha midaasoo ahayd mid aan dhaqaaqin ama leecleecin ama haddii xitaa ay meel yara ka go'do ama ay si wax ka noqdaan durba la hagaajin karo oo inta lagu celiya kabatolaha laftiisii ayuu qayb kaloo jaan ah ayuu saari jiray oo dib u casriyeyn jiray hadda kabahaagii oo hadda ahaa ayaad wax yar iska bixinoo dib baa loo casriyey meesha aad kaba kaloo caadi a ka tolan lahayd marka ninkaa isagii hadduu doono uu iska cagacadaaba kaba ma xidhan jirin kabo ma xidhan jirin sababta u xidhan yahay hadda maxay tahay meel buu fadhiyaa meel laba uma socdo halkan uu ku shaqeeya aqalkiisana waxa laga yaaba inuu gadaal ku yaallo oo uu buulka gadaashaa dambe uga dhisan yahay marka nin u baahanba ma ahaba inuu meel aado ama uu kaba meel u xidho badidooduna haddii nima waxay ahaayeen maaragtay aan meelo dheerdheer u lugaynin haddii eebeedma marka waxaa dhacday nin caaqil ah ayaa saa u fiiriyey kabatolyaal badan buu isha mariyey markaasuu yidhi nimayow yaabay mayla aragteen hayaa la yidhi kabatole kabaha waa tolaabiyo waana ka kaba la'yahay kabatole kabaha wuu tolaa waana ka kaba la'yahay isagii baa kabihii tolahaya oo dadkii o dhan baa kabihii usoo doonanaya isagiina waa kaba la'yahay arrintaas waxay ahayd arrin xaqiiqo aho inta badan aan muran laga keenaynin nimankaas kabaha tola dee meel umay soconinba mahmaahda maanta xubanteena murtida maanta idamkii iba waxaa la yidhi gu waa geed laga booday